shirkan oyo in hesakakoyen maarayaalka garoomada diyaarado ee dalka walibanan ku hadalaya horumarinta garoomada duulimaadyada iyona shaqooyinka garoomada diyaarado shirkii hantiisu dareer waliba sidaasoo kale lanku hadala doona sidii lanku faa-iideysada leh fursadooyin ka banaa iyona xalinta aqabadooyinka ku jara duulimaadyada dalka wasiir dowlaaga wasaaradda baabuurta iyo nay duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdikariim cadow xayd iyo daahfuray shirka walina uusuu ku hadalaya muhiimada leta garoomada gaar ahaan duulimaadyada dalka usoona sheegay in lambaahanya intisa maarayaalka iyo shaqada tiidayo ngududan sida faylo oo lan idmaday dhammaanteen sidaan meeshaan u wada fadhino xilalka aan ku fadhino ragaa kusoo fadhiyey berrina ragaa ku fadhiisanaay muuminta yaroo gaabana leena qof walba waxaan ka codsanayaa inuu isku xil saaro qeybka uu ka leeyahay oo uu mas-uuliyad ku muujiyo arrintaas dhowr jeer laga dhawaajiyey waxaan jeclaa lahaa inaan si mas-uuliyad leh aan xilkeena u wada guudano berrina magaceena uu meel ku qormo meel weliba qurux badan uu ku qormo si aan berri nolka maaragtay tusaale ahaan lagu soo qaato lagu yihahda hebel aan meeshaan soo fadhiya lagu yidhaahdo halkaasaa gaarsiiyey waxaan rabnaa berri markaan leeyahay berri waa futureka in aad noqotaan aviationkii soomaaliya oo halkaan usoo wareegtaan kuwa halkaan u joognaana xagga ay tagaan arrinta maamul goboleedyada ma ku dheeraanaya laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego maamul goboleed aana weli ka degin waxaa ka jira south west inta maamul goboleeda kale waa teg recently garow waan teg qof i ogaana lama arkay markaan tegay anoo shacabaan ka tegay wasiir iguma qoreyn xildhibaan iguma qoreyn wuxuu ka yimid beledweynu ka yimid iguma qoreyn wuxuu ka yimid xamar ka yimid iguma qoreyn kulligeen soomaaliyaan nahay walaalaan nahay waxaa waaye political levelka aan gooni dhigno aviationku inuu isku intiinaan maanta wada fadhiisataan oo isbarataan oo nabara kala qaadataan oo xiriir fiican yeelataan oo aad maanta diyaaradda soo kacaysa diyaaradda socota waxaa ka shaqeynaysa waa hawsha ugu riskiga badan soomaaliya waa wax ka shaqeynaysaan very very very important roles waayo waxaa ka shaqeynaysaan marka inaad xiriir fiican leedihiin political levelka gooni loo dhigo waa ogahay minister aan ka dambeeya agaasimayaal aan ka dambeeya intaba waa la socdaa ministerkii agaasimayaashuna political level salka kusii hayaan waa ogahay laakiin civil aviationka soomaaliya waa waxaa ka shaqeynaysaan doolow marka laga degaayo lama dhahaayo kenya laga degaayo la dhihi maayo soomaaliya laga degaaya waaye beledweyne marka laga degaayo la dhihi maayo hirshabeella laga degaaya soomaaliya laga degaaya waaye goromada inaan weyneysano xiriir yeelano walaala noqono isku xirraano wax wada qabsano wadankeena hore aan u marino shaqaalo cusub haddii loo baahan yahay ka tashano haddii maaragtay development loo baahan yahay ka tashano that's only the main reason halkan lasuu kaaga keenay maantay waxaa aada uga mahad celinayaa walaalkay cabdiweli ibraahim garyare oo shirkan quruxda badan soo agaasimay iskuna keenay intaanu maaragtay qofan halkan maanta maaragtay waqti badan iyo juhdi badan geliyey maalintii la magacaabayay boseshinkan iyo boseshinkan weynba inuu ka shaqay doono waa aadan maaragtay ugu kalsooni qabay waana nin maaragtay vision dheer loo dhalinyaro ah oo maaragtay aqoon-yahana insha allah cabdiwelio waxaan kaa rajeyneynaa meeshaan meel kasii fiicana kaa rajeynaya dadkan suuka ay xirnaadaan aada maarata mas-uuliyadda aleeda ka gudataan kaa maarata kugula dardaarmayaa dhammaantiin agaasimayaasha saa u dhan tihiin shirkan yakooya iyo o garoomada diyaarado ee magaalooyinka weyn ee dalkiyo sameeyay hayaan horumaro fayla kaasoo iyo ku midayeen dayactir iyo nay qalabeen